xaalada dalka suudan ayaa u muuqata mid faraha kasii baxaysa tan iyo intii ka dambeysay afgembigii militari ee dalkaasi ka dhacay isniintii iyada oo ay dhacayeen banaanbaxyo looga soo horjeedo militariga talada la wareegay ganacsiga iyo isku socodka magaalooyinka waaweyn ee dalka suudaan ayaa hakad galay iyada oo qaybo badan oo dalkaasi ka mid ahna ay korontada iyo internetku ka go-an yihiin sida uu faahfaahinayo cabdiraxmaan isaaq cusmaan oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku sugan magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan beryahan dalka waxaa ka jiray rabshado oo ay ka dambeeyeen afgambigaas dadka ay ku diidanayeen hay-adaha amniga dalka ayaa ku mashquulsanaa siday u maareyn lahaayeen rabshadihii ka dhashay afgambigii dalkan sala saxdi xuseen afgambigi wuxuu saameyn weyn ku reebtay dhaqaalihii dalka sidoo kale waxaa gebi ahaanba dalka laga xiray isgaarsiintii ilaa iyo hadda dalka suudan wuxuu wajahayaa dhibaatooyinkii ugu badnaa oo kasoo gaaray afgambigaas xaaladda amni xuseen boqol kiiba lixdan hadda gacanta dowlada dalka waa degan yahay oo gebi ahaanba dalka hadda wadooyinka oo isku furan yihiin laakiin meelaha qaar magaalada faras faras magaalooyinka meelaha qaar ilaa iyo hadda waxaa waxaa hor la dhigay ciidamada dalka sida goobihii dalka qasriga dalka lagu arrimiyo sidoo kale hay-adaha dalka sida golaha xafiisyada wasaaradaha gebi ahaan dalka meelaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin goobaha dhaqaalaha ilaha dhaqaale dalka hadday noqoto garoonka hadday noqoto dekadihii dalka ilaa iyo hadda waa xiran yihiin laakiin gebi ahaan hadda dalka waa degan yahay xaalad degan ayuu wajahaya nolol maalmeedka iyo shaqada dalka iyo dadka hadda dalku gabi ahaan waa kala xiran yahay ma jirto shaqo iyo dad hadda si si si heer sare ama si dhow ugu shaqeeya suuqyada dalka waa jiraan shaqooyinka yaryar meelaha qaar waa furan yihiin laakiin ganacsiyada waaweyn ee dalka waa xiran yihiin waxaa taas keenaysa dadku waxay ka baqayaan dad dadka dibadbaxyaasha ah oo mar walba dalku dibadbaxyadu maaha mid cayimo maaha marba marka si dambeyso dibadbaxyadu wa wa wa wa wa wa wa wa wa waa sii filinaysaa hadda saa la soconna maalinka sabtigaa dadka waxay ku balansan yihiin dibadbaxyo waaweyn ilaa iyo hadda dalka marka isbuucan si toos uma furfurmin meelaha qaar ganacsiyada yaryar yaryar waa furmeen laakiin ganacsiyada waaweyn dalka ilaa hadda waa xiran yihiin beesha caalamka ayaa cambaaraysay afgembiga ay militariga suudaan kula wareegeen talada dalka iyada oo laga cabsi qabo in arrintani ay mugdi geliso mustaqbalka dalkaasi sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ah khabiir ku xeel dheer daraasaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen waxaa ka dhalan kara inqilaabkan in uu dhasho xaalad mugdi ah oo markaa mustaqbalkii dimuqraadiyadda dalka suudaan oo markaa mugdi galo waxaa kaloo dhalan kara kacdoon labaad markaa kasii laba kacleeya dalka suudaan kaas oo lagu saxayo kacdomadii hore oo markaa dhicisoobay oo markaa la isleeyahay kuwii hore tubtii loogu talagalay way ka leexdeen bal kacdoon kale markaa ha lagu saxo markaa ayadana waa loolan iyo kacdoon cusub oo markaa sii jiitami kara waqti dheer oo aan la ogeyn meesha markaa uu sal ka dhigan doono waxaa dhici karta bahwadaaggii markaa ka dhexeeyey militariga iyo iyo shacabka in iyo kalsooniduba inay lunto oo marka haddiiba kacdoonkan la saxo mar dambe aan dib loo aaminin militariga lagana fogaado intaasoo kilomitir nidaamka markaa ay ku maamulayaan militari ahaan aada looga sii fogaado marka waxa weeye waxay abuuraysaa in shacabku u isku tashtaan markaa kacdoonkuna uu markaa uu sii laba kacleeyo
ururada bulshada rayidka ah ee dalka suudaan ayaa ku baaqay in sabtida maanta ah dalkaasi la isugu soo baxo banaanbax aad u weyn oo looga soo horjeedo militariga dalkaasi suudaan